aniga waxaan ahay eliyas cabdi cusmaan oo sidni degan waxaan doonayaa aragtideeda inaan ka dhibto horta xadhiga xoldon waa xadhig xaqdarro ah aniga aragtideeda shaksiga ah laanna madaxda somalilan laftoodaba farmaajo uga hambaliyeeyey websaadadoo dhanna way ku jiraan dee qof hambalyo sameeyey oo nin madaxweyne la doortay oo soomaaliya xoro xalaala loo doortay in la hambaliyeeyo meel kastana waa waajib in qof kastana hambaliyeeyo waa waajib hadday leeyihiin nabadgelyo iyo khalkhal buu geliyay waddankiina dee hadday waddan dhan oo twenty five years soo jiray uu hadal qof yidhi weriya yidhi uu khalkhal ku gelayo aan waxaan u arkaa inaanay arrintoodaba sii fogeyn markaa aniga kor iyo hoos waxaan aaminsanahay warkaasi arrinkaasi inuu aada u foolxumo magaxumo usoo jeeday somalilan ayaan aaminsanahay arrinka kale ee aan doonaya in yar inaan ka dhiibto codkaygana waxa weeye arrinkan saldhiga military ee berbere laga siiyey dowladda imaaraadka carabta kaana waxaan u arkaa wallahi negative dee waxa dowladdu waxay ku andacoonaysaa baarlamaankii iyo guurtidiiba ansixiyey laakiin dadkii shacabka ahaa ama aqoontii somalilan waxay leeyihiin na qanciya dadkii wixii na tusa nuxur ha noo keenina heshiiskiina tusa thirty five years oo xeebta seventy kilometer square loo xidhayo waa in dadka la qanciyaa dowladda dadkay ka timid dadkaana doortay dowladda baarlamaan iyo guurtidumay dooran dowladda dowladda shacabkaa doortay shacabkaana u baahan in la qanciyo shacabkaa u baahan in loo sheego faa-iidada laga helayo ama wixii ka imanaya as qurba joog somalilan darsana kolley niyad jab weyn bay nagu tahay in hadday maanta dowladdu tiraha baytulmaqdis u tukada haddaan dowladda baa tiri baytulmaqdis u tukada dee waxaan umalaynaya waa fikirkii africa ee dictatorshipkii inuu kusoo noqonayo oo marnaba dee aan debate iyo dialogue wanaagsan oo siyaasiya in la keenay ahayd hadduu horumar keenayana waxaan umalaynaya dadka aqoonta le way arki laayeen hadduu dhibaato keenayana dadka aqoonta lehe shacabkii way arki laayeen mar hadday guurtidii iyo barlamaankii iyo dowladdii anigu personal waxaan u arkaa isku dhinac oo saddexdiiba dowladdii bay la shaqaynayaan kuwii la doortay xildhibaanada ahaa ayaa ahayd inay dowladda qabtaan baanu annaku aaminsana qurba joog ahaan inay dowladdii ku milmeen ay noqdeen part of the government afar iyo siddeetanka guurtida iyo afar iyo siddeetanka baarlamaanka un maaha dowladda waa ma shacabkii shacabka oo dhan baa xaq u leh in la qanciyo shan iyo soddon sannadood wakti yar ma aha heshiisku wuxuu yahay faa'iidadu waxay tahay wacyigelin fiican in dadka laga siiyo nin somalilandino horumar diidanna ma jiro qof somalilander oo kasoo horjeeda inuu waddankiisu hormarana ma garanayo laakiin jujuub iyo xoog iyo qasab dictatorshipka africa wuu ka dhammaaday caalamka wuu ka dhammaaday marka waxaan u malaynayaa dadkan inaanay taariikhdaba dib u eegin madaxdan maanta somalilan haysataa waxaan jeclaan laha inay ka faa'iidaystaan taarikhaha ummadaha dadka soo maray inay dadkooda tixgeliyaan ee aqoontooda iyo ilaahay wax hibadu siiye nicmadu siiye la ogol yahay dialogue na qanci ma dembiba na qanci uma arka inu dembiin adeer magacaygu waa siciid cali jaamac ama sida dadka qaar u yaqaanaan siciid cali gurey haddii aan laba kelmadood ka idhaahdo arrinta xariga cabdimaalik muuse aldoon iyo bayska berbera waxaan doonayaa inaan ku horeeyo aldoon sidaa la socotaan ninka la yidhaahdo cabdimaalik muuse oldoon waa nin reer somalilan ah waxaanuu xidhan yahay xukuumadda somalilan anigu fikirkayga haddaan ka dhiibto cabdimaalik muuse oldoon waxa uu ahaa nin samafala ah oo dad badan oo reer somalilan ah ama reer soomaaliyaba kaalmeeyey waxna uu qabtay balse waxaad moodaa muddooyinkii u dambeeyey inuu ka tegey oo uu galay arrimo siyaasadeed oo uu si toosa uga hor yimi qarannimada iyo jiritaanka somalilan marka anigu xariga cabdimaalik muuse oldoon aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa weliba waxaan xukuumadda ka codsan lahaa labadaas sane xariggaa inuu sideeda u dhammaysto oo aanan maqal berrito waa la cafiyey coldoon dembiga uu galay waxa weeye inuu si cad uga hor yimi qarannimada somalilan had iyo jeer dad badan baa ka dooda arrinkaas oo social mediaha coldoon uga dooda boqolkiiba shan iyo sagaashan dadka coldoon u doodayaa waa dad reer soomaaliya ah iyagan waxaan kula talin lahaa cabdimaalik muuse coldoon inaanay ku mashquulin soomaaliya dhib badan baaba badan iyo halaag badan baa ka taagan marka dhalinyartaa soomaaliyeed inta cabdimaalik muuse coldoon wakti gelinayso in ay dalkooda burburay macluusha iyo gaajada iyo xabadda iyo xasuuqu ka taagan yahay lix iyo labaatan sannadood waa waa caqli xumo in dhiigku daato inaad wakti gelisaan inaad ka doodaan inaad isku hawshaan sidii aad xal ul heli lahaydeen dalkeena soomaaliya idinka baahan cabdimaalik muuse coldoon qarankiisu uu xidhan yahay waana ku bogaadinayaa xukuumaddu xarigga ah waktigiisana inuu dhamaystaan jecelahay haddii aan u gudbo qodobka labaad ee dooda bayska berbera waa soo dhaweynaya isagana xukuumaddana waa ku garab taaganahay sidaad la socotaan xukuumadda somalilan iyadoo aan ictiraaf caalamiya haysan hadse yeeshee la macaamisho beesha caalamka waxay juhdi iyo dadaal dheeraada gelisay inay dalkeeda ku hesho mashaariic horumarineed oo ay ku kobcinaysa dhaqaalaha falilaahi alxamdu taa xukuumaddu way ku guulaysatay waana la soo dhaweeyey sifo sharciyana baarlamanku waa u baasgareeyey xukuumadda somalilan ciddii ay la gelayso mashaariic horumareed iyo iskaashi caalami ah iyada u madax banaan cidna uma daba fadhiisanayso waxaan qabaa in xukuumadda somalilan lagu hambaliyeeyo lagu taageero ciddii hore uga hortimina runtii wax guula kamay gaarin heshiiskaasina hesiis soo noqonaya maaha cidda hadda ku hawlan inay maaragtay carqadigeysaana sharafdhac iyo karaamo daray ka qaadaysaa somalilan horay u socotay soona noqon mayso wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu